burburka ballaaran ee ku habsaday ciidanka nusayriyada ee taabacsan hogaamiyaha dhiiggacabka ah ee nidaamka suuriya bashaar al asad iyo sida ay awooddiisa u wiiqantay kadib howlgalka radcul cudwaan ee ay ku dhawaaqeen kooxaha kacdoomadayaasha suuriya ayaa waxa uu horseeday in la isweydiiyo su'aalo mug leh oo tiro badan iyadoo weliba ciidamada kacdoomadayaasha sagaal maalin kadib markii ay ku dhawaaqeen howlgalka ay aada ugu dhow yihiin magaalada ximis oo ah tan ugu dhow caasimada dimishiq kadib markii ay laba maalin uun kula wareegeen magaalada xalab oo ah tan labaad ee ugu weyn dalka arrinta fiirada gaarka ah mudan ayaa waxa ay tahay in dagaal kulul oo dhex mara labada daraf ciidanka nusayriyada al asad iyo kooxaha kacdoomadayaasha uu ku koobnaa magaalada xamaah oo keliya weliba si gaar ah bawaabada laga soo gala magaalada oo ay ku yaalaan buurta zaynulcaabidiin iyo mataarka militari ee degmada iyadoo ay sidaasi tahay haddana kooxaha kacdoomadayaasha ayaa muddo ku siman toddobaatan iyo laba saacadood oo keliya kula wareegay magaaladan xamaah haddaba su-aasha mandiqiga ah ee ka dhex guuxaysa saaxada suuriya ayna qaadaadhigayaan khubarada baaca iyo aragtida u leh arrimaha shaam iyo mandiqada beriga dhexe ayaa waxa ay ku dul wareegaysaa sida deg dega leh ee uu ciidanka nusayriyada u noqday shimbir baallaha laga rifay ama hal dhumay iyo hal dhintay sida ay caddaynayaan diblomaasiyiin ka soo jeeda suuriya kuna daaban nidaamka nusayriga ah ee daashaday dalkan iyo dadkiisa wasaaradda arrimaha dibadda ee nidaamka bashaar al asad ayaa markii ay bilaabatay camaliyadda ka dhanka ah nidaamkooda waxa ay u qayla dhaamisatay dhiggeeda wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ruushka balse wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka qayladhaantii nidaamka nusayriga ah uma qaadan si halhaleel leh waxa ayna ku qancisay madaxdii la soo xidhiirtay in howlgalkan uu yahay mid kooban oo aanan sii socon doonin sidaba ay hadalka u dhigeen diblomaasiyiinta xog ogaalka ah tani ayaa waxa ay keentay saamayn fagaareed oo baaxad leh si tabanna u saamaysay ciidankii nusayriyada ee ku tamashleenayay magaalooyinka xalab xamaah iyo ximis kadib markii ay soo food saartay cabsi baaxad leh oo uu ka qabo qulqulka dhiiranaanta leh ee ay ku socdaan xoogaga kacdoon wadayaasha dushiisa sarena uu ka waayey diyaaradihii ruushka ee lagu anqariyey in ay taakulaynayaan mar waliba oo ay halis soo food saarto balse arrinta ayuu nidaamka nusayriga ah dhaafin waayey dhabannahaysi iyo inuu isku qanciyo oraahda ah nin waliba qumanihiisa ayaa qoorta ugu jira sidoo kale ilaxogeedyo kale oo ka tirsan qolka maamulidda howlgallada caskariga ah ee kooxaha kacdoomadayaasha ah ee alfatxulmubiin ayaa sheegaya in ay heleen warar sheegaya in uusan ruushka diyaar u ahayn in uu goob weliba oo ay usoo gudbiyaan ciidamada nusayriyada ah uu beegsado galaangalka xagga jawiga ah ee ruushkana uu yahay mid xadidan waana sida ay tilmaameen warar loo soo dusiyey madaxda kooxaha kacdoonwadayaasha sidaasi darteed nidaamka nusayriga ah ee suuriya ayaa ku qasbanaaday in uu miciin bido diyaaradihiisa dagaal si uu ugu yaraan u dhibo xawaaraha ay ku socdaan howlgallada radcul cudwaan balse diyaaradaha nidaamkan ayaa ah kuwo aanan tayo badan lahayn dhanka kalena u badan kuwo qadiimi ah oo aanan casriyaysnayn geeska kale wariyaal ribotaris ah oo wehelinaya kooxaha kacdoonwadayaasha si ay usoo gudbiyaan wararka howlgalka ayaa waxa ay tilmaamayaan in ay dareemayaan kala duwanaansho muuqata oo iskugu jirta mid taatikeed iyo mid dadeed intuba oo u dhexaysa kooxaha kacdoonka iyo ciidanka nusayriyada kala duwanaantan ayaana sida ay sheegayaan wariyayaashaasi waxa ay horseeday kala sarrayn maydaani ah oo baaxad leh sida ay tilmaamayaan masaadiir wareed oo ka agdhow dhacdooyinka ka soconaya dhulka shaam iyo labada daraf ee jilaayaasha ka ah guddiga maamulaya howlgallada militari ee kooxaha kacdoomadayaasha ayaa ku guulaystay in uu iska horleexiyo guutooyin militari oo ku baahsanaa magaalada xalab tani ayaana sahashay in unugyo ciidan islamarkaana qarsoodi ah ay gudaha u galaan magaalada xalab kadibna ay ku guulaystaan in ay beegsadaan xarumo ay ku sugnaayeen saraakiil taabacsan kacaanka shiiciga ah ee iiraan islamarkaana isku dayaayey in ay u babacdhigaan howlgalka radcul cudwaan intii ay unugyada qarsoodida ah ku gaafureegayeen magaalada xalab waxa ay ku guulaysteen in ay dilaan sargaal sare oo ka tirsan dowladda shiiciga ah ee iiraan kaasi oo lagu magacaabo kiyomoth buur al haashimi ninkan ayaana ku suntanaa in uu yahay xogahyaha guud ee iiraan u jooga mandiqada waqooyi galbeed ee dalka suuriya sidoo kale marka la tirinaya kala duwanaanta la taaban kare ee u dhexaysa kooxaha kacdoon wadayaasha iyo ciidamada nusayriyada ah kana qayb qaadatay natiijada maydaaniga ah waxaa kaalmaha hore ku jira cunsurka bashariga ah kooxaha kacdoon wadayaasha ayaana ku guulaystay in ay ciidameeyaan safkoodana ku soo daraan kumanaan dagaalyahano dhalinyaro ah kuwaasi oo qaatay tababarro kala duwan oo ay ka mid yihiin howlgallada magaalada fulinta camaliyaadka gaarka ah iyo dagaalka afsaarka ah tani cagsigeedna ciidanka nusayriga ah ee mahadhada dhexalsiiyey dadka ahlu sunnaha ah ee reer suuriya ee ku faafsan magaalada xalab iyo deegaanada hoos yimaada waxa ay u badan yihiin kuwo aanan qabin tababaro gaar ah dhanka kalena aan lagu carbin taatika dagaal oo gooni ah boqolaal ciidamadan ka mid ah ayaana la qafaashay kadib markii ay gacmaha iyo marada cadba kor u taageen oo ay isku dhiibeen dagaalyahanada kacdoon wadayaasha xoogaga kacdoon wadayaasha ayaa ku guulaystay inay adeegsadaan diyaarado daroonis ah nooca shaahiin kuwaasi oo ay ku fuliyeen howlgallo istaraatiijig ah oo lala eeganayay baraha uu gurmadka ciidan ooga imaan karo ciidamada nusayriyada iyagoona sidoo kale diyaaradahaasi daroniska ah u adeegsanaya in ay kor ooga keenaan gawaadhida gaashaaman ee ay wataan ciidamada bashaar al asad weeraradan ayaana horseeday in uu wiiqmo macnawiyaadkii dagaal ee ciidamada nusayriyada warbaahinta aljaziira oo soo xiganaysa wariyayaal muraasiliin ah oo ku sugan furimaha hore ee iska hor imaadyada ayaa waxa ay sheegaysaa in unugyada dagaalamaya ee taabacsan kooxaha kacdoon wadayaasha ah ay ku socmeen in ay fuliyaan howlgallo ugaarsi iyo habeendheelmad iskugu jira kuwaasi oo uu hadafkooduna yahay in lagu kala dhantaalo awoodda iska caabineed ee ciidanka nusayriyada dhanka kalena lagu burburiyo difaacyada dhuleed ee ay ku gaashaamanayeen kuwaasi oo horaantoodaba sal jilicsanaa waxyaabaha abuuray kala duwanaanta awoodeed ee labada jaanib waxaa ka mid ah in kooxo badan oo calooshood u shaqaystayaal ah oo ku sugnaa gudaha suuriya oo ay taageeraysay dowladda shiicada ah ee iiraan ay baqacarareen ayna ku dhici waayeen is-hortaagga howlgallada kacdoon wadayaasha markii ay arkeen kuleelkooda iyo sharaasadooda waxaana kooxahan laga xusi karaa ururka isku magacaabay xisbullah kaasi oo xilligan ka maqan mashhadka suuriya kadib markii uu la kulmay weerarro culus kuwaasi oo la tegay hogaamiyaashii safka hore ee ururkan dhanka kalena dhaafsiiyey galaangalkii uu ku lahaa saaxada shaam iyo loolanadeeda macluumaadka iyo xogaha ka soo baxaya suuriya ee qaadaadhigaya howlgalka halkaasi ka socda ayaa sheegaya in kooxaha kacdoon wadayaasha ay diiradda saarayaan sidii ay u heli lahaayeen ciidamo cusub iyagoona ictimaadaya istaraatiijiyadda militari ee askaraynta kooxaha kacdoon wadayaasha ayaana ku guulaystay welina dardargelinaya ciidamaynta dhalinyaro badan oo reer suuriya ah kuwaasi oo qaba urugta iyo urkutaallada ay u hayaan nidaamka dhiiggacabka ah ee nusayriyada marka laga soo tegay istaraatiijiyadda askaraynta fardiga ah kooxaha kacdoon wadayaasha ayaa isku dayayay in ay soo dumaan qabaa'ilka iyo ururada kale ee hubaysan kuna sugan suuriya kuwaasi oo hubka u garwaaxsaday in ay iska dhiciyaan nidaamka damaca badan ee nusayriga ah kooxaha kacdoonka ayaana ku guulaystay in ay safkooda ku soo biiriyaan unugyo hubaysan oo madax bannaan kuwaasi oo ku sugan baadiyaha magaalada xamaah mabda'an iyo tallaabadan ayaana xoogaga duulaanka ah ee kooxaha kacdoon wadayaasha waxa uu ka saaciday in ay saydareeyaan gacantana ku hayaan deegaano iyo magaalooyin tiro ah iyagoo nabdoon weliba aysan hal rasaas ah ka dhicin tani qudheeda ayaa waxa ay khalkhalgelisay ciidanka nusayriga ah iyo nidaamka al asad waxa ayna xaqiiqsadeen nacaybka ay u qabaan dadka reer suuriya oo ay muddo toban sanaalayaal ah ku tumanayeen xuquuqdooda iyo noloshooda wakaaladda wararka ee blomberg ayaa iyada oo soo xiganaysa ilawareedyo ka tirsan aqalka krimilenka waxa ay sheegaysaa in xukuumadda moscow aysan u qorshaysnayn wax tallaabo ah oo ay ku garab istaagayso amaba ay ku badbaadinayso bashaar al asad iyo weliba in aysan u qorshaysnayn qaadidda wax tallaabo ah intaba ayay yidhaahdeen uu ciidankiisa banneynaya furimaha uu ku aadanaa